bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado mar kale barqa wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo isniina taariikhdana ay ku beegan tahay labaatan iyo saddexda bisha shanaad sanadka laba waa bisha saddexaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka qodobadaad ku dhagaysan doontii barnaamijka falqaynta wararka saaka waxaa ka mid a faahfaahimo dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax goordhow ka dhacay magaalada muqdisho qodobada kale ee barnaamijka saaka ead ku dhagaysan doontiin waxaa ku jira doorasho ayaa maantay ka dhacaysa magaalada gaalkacyo daba maxayta barnaamijka ayaan inkugu soo gudbi doonaa waxaad kaloo maqli doontiin barnaamijka aad ku dhagaysan doontiin howlgalle laga sameeya magaalada muqdisho oo lagu soo qabqabtay dad fara badan waxaad kaloo maqli doontiin sababaha loo xiro waddooyinka magaalada muqdisho ee qaar faahfaahin ayaana kaga hayaa qodobada kale ee barnaamijka saaka ee falaqaynta ku jira waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka puntland oo daahfura mashaariic qaliin lagu samaynaya dadka faruuran qodobada kale ee saaka eed ku dhagaysan doontiin ee barnaamijka waxaa ku ka mid a ciidamada milatariga soomaaliya oo shaaciyey in ay difaac ay kaga sugan yihiin qaybo ka mid a dalka ay soo bannay doonaan sababtu maxay tahay barnaamijka ayaan ku dhagaysan doonti dhegaystayaal qodobada kale ee barnaamijka falaqaynta saakii ku maqli doontiin waxaa ka mid ah soomaalida ka baxsan maxaabiis falastiini ah oo tooreeyo ku dhaawacay ilaalada xabsi ku yaala dalka israa'iil iyo baaritaan laba sano lagu sameeyey donald trump oo lasoo gabagabeeyey qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ku dhagaysan doontiin xubintii kalaabaan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontiin dhegaystayaal barnaamijka saakay waxaa inla socodsiinaya anigoo mahad nuuri axmed ah soona saare cabdiraashiid cali maxamed ayaa farsameynaya waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado
la catoobayo ciidanka raadiya kitaabun caadarmiya macadcad soo baxda yarkancaha shaqiisa la catoobayo ciidanka raadiya anigoon cidhayn rubna soo cataami casar tahay haddaana cidda haraadigeed bandha xaraaraya anigoon cidhayn rubna soo cataami casar tahay haddaana cidda haraadigeed bandha xaraaraya cadilo walow calfa marquudha ee yarkiyaan calmaada intan ciida gaalin cunta wada cuna intan ciida gaalin caana wada dhana cadilo walow calfa marquudha ee yarkiyaan calmaada intan ciida gaalin caana wada dhana intan ciida gaalin cunta wada cuna kaha ciyaaya iyo codod bahaan maqlaa ma libax baa cabtaami ma codkahaagi
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadada ayaad dhegaysanaysan kusoo dhowaada barnaamijka ood fidsan haddii aanu ku horumarno goorna waxaa ka dhacay magaalada muqdisho qarax inta badan joogtiisa laga maqlay gobolka banaadir haddaba qaraxaasi faahfaahin dheeraada waxaa naga siinaya cabdirashiid oo si dhow ula socda cabdirashiid haye soo dhow bal faahfaahin naga sii
n waad mahadsantahay mahad nuure axmed ee daqiiqada ka hor intaana barnaamijka aanu soo gelin n qeybo badan oo ka mid a magaalada caasimada muqdisho waxaa laga maqlay qarax qaraxa n mahad waxaa la sheegayaa inuu markaasi e, si gaara uga dhacay n xaafada albaraka ee degmada hodan ee gobolka banaadir sidoo kale e, khasaare ayaa jira qaraxaasi ka dhashay hadda e, qadka e, taleefonka si toosa waxaa muqdisho kaga jira wariyaha raadiyaha cadado ee magaaladaasi sakriya cabdulaahi sakriya haddii aad maqlayso ugu horeyntii soo dhawow marka xigta bal anigee dhegeystayaasha raxaad naga sii qaraxani ka dhacay muqdisho
waa mahadsan tahay cabdirashiid cali maxamed goordhow qarax xoogan ayaa laga maqlay gudaha degmada hodan ee gobolka banaadir qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka daarta m b c ee degmada hodan ee gobolka banaadir waa inta udhexeysa m b c iyo isgoyska balaaxi cabdirashiidow warar ka soo baxay qaraxa ayaa sheegaya in gaari helikiisa loo yaqaano oo goobta marayay in wararka qaar waxay sheegayaan in qaraxa lala beegsaday kuwo qaarna ay sheegayaan in gaariga uu ku xirnaa oo la cadday karin qaabka uu qaraxaasi u ahaa
N waan garta e, marka sakariye n haddii aad e, dadka xog wareysato oo dadka de- e, goobta ku sugan la hadashay qaraxa gaariga lagu xidhay ma gaari ee mas-uul dowladeeda dowladda ka tirsan buu ahaa mise qof shacab ayaa iska lahaa
cabdirashiidow qaraxa goordhow ayuu dhacay ilaa hadda xog lagama hayo qara gaariga cidda laheyd oo qaraxa lala beegsaday balse khasaaraha ka dhashay ayaa waxaa la tilmaamayaa inay yihiin laba qof oo dadka qaar waxay leeyihiin goobta ayay ka agdhawaayeen kuwa qaarna waxay leeyihiin gaariga ayay saarnaayeen balse lama xaqiiji karo oo dadkaa ku dhaawacmay in ay gaariga saarnaayeen iyo in ay ay waddada marayeen qaraxa goordhow ayuu dhacay goobta waxaa soo gaaray ciidamada booliska degmada hodan ee gobolka banaadir markuu qarax dhacay kadib waxaa la maqlay rasaas rasastaas wax waxyeela ah kama soo gaarin dadkii ka agdhawaa waxaa goordhow goobta laga qaaday dadkii ku dhaawacmay labadii qof oo ku dhaawacantay qaraxaasi oo gaariga la bartilmaameysaday ilaa hadda wax faahfaahin dheeraada lagama hayo goobta waxaa ku sugan ciidamada booliska inta badanna ciidamada waxa ay diidayaan in laga agdhamaado goobta uu qaraxu ka dhacay bulshadow maalmihii u dambeeyey waxaa magaalada muqdisho kusoo badanayay qaraxyo kaa ku waxyeeloobayaan dad shacaba iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda marka wax faahfaahin dheeraada ilaa hadda laga hayo qaraxaasi goordow oo dhacay dhaysayaasha reediyo cadaadu waxaa u ballan qaadaynaa inay noqon doonaan kuwa ugu horeeya oo maqla faahfaahinada kasoo baxa qaraxaas waad mahadsan tahay sakriya cabdulaahi maxamed ayuu ahaa wariyaha raadiyaha cadaado oo ku sugan magaalada caasimada muqdisho waxa uu markaasi nagaga warbixinayay qarax daqiiqado kahor ka dhacay qeybo kamid a degmada hodan gaar ahaana kasoo horjeedka daarta m b c xaafada albaraka mahad marka sida aad maqlaysaanba qaraxu gordhow ayuu dhacay saaxiibada raadiya cadaado ku xidhan waxay noqon doonaan kuwa ugu horeeya oo mar walba maqlo faahfaahinta iyo sidoo kale xogta kasoo kordha qaraxaasi
aada ayaad u mahadsan tahay cabdirashiid cali maxamed dhegeystayaal waxaad dhegeysanayseen qeybihii hore ee barnaamijka falaqeynta wararka raadiyaha cadaado qodobo kale ayaa noo soo socda bay laba gancood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gancood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal anis weeshano walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka falaqeynta wararka raadiyaha cadaada qeybihii hore ayaad la socotiin markaan haddii aadna magaalada gaalkacyo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa ka socda diyaargarooba ugu dambeeya ee doorashada duqa degmada oo ay dooran doonaan xubnaha golaha deegaanka magaalada gaalkacyo shalay oo axad aheyd ayaa waxaa lasoo magacaabay xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada gaalkacyo oo ka kooban soddon iyo koob xubnood waxaa jira xubno cusub oo ka mid ahayn xildhibaanadii hore ee golaha deegaanka magaalada gaalkacyo hadda lagu soo daray maanta oo isniina ayaa la filayaa inay dhacdo doorashada guddoomiyaha golaha deegaanka iyo duqa degmada gaalkacyo ee dhinaca maamulka puntland musharaxiinta fara badan ayaa u tartamaya qabashada xilalkaasi kuwaas oo ku ku tartami doonaa hase yeeshee ka hor doorashada ayaa waxa ay jeedi doonaan khudbadooda ku aadan musharaxtinimadooda weli si cad looma shaacin ama looma soo bandhigin musharaxiinta hase yeeshee saacadaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in lasoo shaaciyo liiska musharaxiinta ku tartamaya doorashada guddoomiyaha iyo golaha waa duqa degmada gaalkacyo madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa horay amar waxa ugu bixiyey in la dhiso golaha deegaanka magaalada gaalkacyo waxaanu shalay oo xad ahayd lagu dhawaaqay golahaasi barnaamijka falaqeynta wararka raadiyaha cadaada ayaad dhegeystayaal weli la socotay
bay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaa jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadada ayaad weli la socoteen qaar ka mid a ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee difaaca ugu jira degmada barawey gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in ay ka soo bixi doonaan halkaasi kadib markii ay soo wajahday mushaar la-aan ciidamada oo la hadlaya warbaahinta ayaa waxaay sheegeen in muddo shan sano ah ay joogeen degmada barawe aysan helin xaquuqda mushaarkooda iyo raashin ay u baahnaayeen islamarkaana ay la kulmeen dhibaatooyin badan sidoo kale ciidamada ayaa tilmaamay in afartii bilood ee lasoo dhaafay aysan qaadan wax mushaara iyo raashin intaba iyagoona xusay in ay difaacin aysan difaac kusii jiri karin madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayuu ugu baaqeen in ay muddo saddex maalina ay kaga soo jawaabaan codsigooda hase yeeshee haddii kale ay dib ugu laaban doonaan goobihii markii hore ay ka yimaadeen waa sida hadalka u dhigeen
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xasan cali khayre wax ka sokeeya oo xaquuqda naga maqa keeni kara ma jiraan dalka soomaaliya ay ka mas-uul ka ah waxaan ka codsanaynaa meel kasta ay joogaan warkaa inay tixgeliyaan anukoo joogna degmada baraawe shan sano iyo shan bilood ayaan joognaa degmada baraawe waxa naga maqan waxaa ka mid ah xaquuqda naga maqan raashin lacag intaas waa naga maqan yihiin shanta sano oon joognay waana soo mareen waxyaalo badan oo silciyaala waana soo mareen oo wax naga maqan ay koo jiro lacag ay naga maqta sagaal bilood ee lacag naga maqnaaday ayaan joognay waxa aan loo sabri karin oo maqnaashada hadday maqan yihiin meel kasta ay joogaan aad ku doodi karta waxaa ka mid ah oo raashinka la cunaayo oo daruuriga ah raashinkaas wuxuu naga maqan yahay afar bilood afartaas bilood uu naga maqan yahay intaas waxaan ku uri waa silcaasaan isaga noolayn
afar bilood xuquuq mishaar noomagan raashin noomagan nag naftay mishaarkumaan dhib mal laakiin olool faaruq edna baahan hamiinkii waakii buur elo soo jiifada salaaso bele soo jalay garaankii buur elo nigseenji waayn maqaayada diinku waayn afar bilood xuquuq noomaganta baas walba ma igaran laakiin raashinkii un la niikarii jid oo difaac cadow kor mooye maanya ku ahayn meel kale maray allahayn intan ciidan lamad kun tobniy afar bisha tobnaad oktoobar baraakoyn afarti iyo ahayd liti beled soo jal shan sane afar bilood baraajoog wasiir isku dhaa madaxweyne hal mar niikooy hal mar madaxweyne kooy jaakin baraawla qabso jir ilaa hal shartuur wasiir ku-xigeen gaashaanlig idunbaa niikooy walaa niisiiman ila baas latan kan ma nii amarka hunguri nagadaaye ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan u malaynaya reer baraawo markaan ama ciidanka annaha dhib noo gooniya oo noo dheeraa jira macnaha shan sano oo aan baraawo joogno waxaan u malaynayaa hal sano oo aan berri faysan kuna afarta sano oo kale berri wax nooga yimaada oo ama gaariya ama saada ama wadda ama anan haysa macnaha waxaan gelayna bad berri ismaanan aqaanin meeshaan hadda aan taagannahay oo xeebka oo aan taagannahay afartan iyo shan nimaan ku tabaynaa oo dhiiggayniya oo garabkayniya oo dhacaankayniya dhaawacoodii cid hadda wax u qabatay oo daawadala ma arka qaar aan indhoori ku waayey qaar aan xibnohori ku jaban yihiin waa ayaalni dawlad aan saakayo macnaha waxaan isku qancinnay dawladdayna iyo tabarteera iyo itaalkeera intuu leeyahay macnaha qof aan saaka uga dacwoohayn oo gooni ma aysan jirin afarta walax afar walxaatoo noo dheer oo saaka yaan isleeyahay ciidanka waa uga duwantaa jirta waa baddaan afar afar sano oona berri aanan isaqanin waxaa nasiib xumaa ah oo intaas dheeriya iyadoo awal annaga mushaarkeena boqol dollar ahay lama arag askari ka tirsan xoogga dalka oo weli ka cabanaya boqolkan dollar iguma filna ma aysan dhicin kama dhicin xoogga dalka boqolkii dollar aa saaka dood ku jira oo laba askari oo uu midna yahay berimo u ardiyo
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadada qaybihii dhexe ayaad dhegaysanaysa
wanaagsani walaalayaal qofkiisa uu shaqeeya walaalayaalow shicibiyaahow wanaagsani walaalayaalow wadankiisa uu shaqeeya walaalayaalow wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane aan isweeshano walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal aan isweeshano walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal shicibiyahow wanaagsani walaalayaal wadnaahayagii rumaadow walaalayaal shicibiyahow wanaagsani walaalayaal wadnaahayagii rumaadow walaalayaal wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane aan isweeshano walaalayaal aan wada jirnoy walaalayaal aan isweeshano walaalayaal aan wada jirnoy walaalayaal
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadaada ayaad weli dhegaysanaysa dhegaystayaal waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada ayaad la socoteen madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane saciid cabdulaahi deni ayaa isbitaalka magaalada garowe ka daahfuray mashaariic ballaaran oo lagu qalin lagu sameynayo dadka faruuran iyo dadka dhabxanaga xiran yahay munaasabadda daahfurka mashaariicdan waxaa madaxweynaha ku wahlinaya wasiiro wasiirka wasaaradda caafimaadka puntland doctor jamaal faarax xasan xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada puntland iyo mas-uuliyiinta isbitaalka garowe iyo jaaliyada soomaaliyeed mashaariicaan ballaaran ee qaliinka lagu sameynayo dadka faruuran oo kiiba ee lagu qabtay magaalada garowe waxaa looga faa-iideeyay dad dir ahaan gaaraya boqol iyo siddeetan iyo shan qof oo ka kala yimid deegaanada ay soomaalida degto islamarkaana waxaa falin falitaankaasi iska kaashaday jaaliyada soomaaliyeed iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee maamulka puntland wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka puntland qaliinkani waxaa si gaara u sameynaya dad u kala u dhashay dalka kenya iyo sidoo kale hindiya iyo bakistan dhegaystayaal waxaad weli la socotiin barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado goordhog waxaad dhegaysan doonteen xubintii kalaban ee aadka u xiisaha badneed
kiisa uu shaqeeya walaalayaal wadaajir bay laba laba gamcood wax ku qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal aan wada jirno
wagaag dhegeystayaal waxaad weli la socotay barnaamijka falaqeynta wararka raadiyaha cadada qaybihii dambe ayaan isla soo gaaray markaana kusoo dhawaada xubintii kalabaan
waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana ma- qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay akhyaaray weydin salaam horta shalay inaan cabsaday waa wax iska cad weliba cabsidaas ciilaa ii dheeray sababtoo ah afar madoobaad ayaa maalin kasta magaaladan muqdisho gees walba ka qarxi haysa wax iska qabaayana ma leh yaa dadkan damiirkoori intou aaday dareen xaan ku iraahe cabdille amniga waa la sugayaa ee adkayso soomaaliyoo dhanina ha adkaysato saraakiil cusub baa xala loo magacaabay saldhigyada magaalada muqdisho oo khatar ah oo facebookga lagu yaqaanay soo dhoweeya lana shaqee war saraakiisha la magacaabay facebook dadka kala kiciyey waaye way u shidan tahay fallowis iyo comment iyo share iyo like waxa ay helaan ma malayn kartid aryaa fallaaro badan minay haystaan xabad lagu dheefi ma faasna warkiisaba xooroo mar horow gacanta ka dhacay war shalay facebookga iyadoo tacsiir keliya ay ka socoto ayaa xalay taliyaasha saldhigyada carruurtii facebookga loo magacaabay ka bacdi hal maraa tacsidii facebook ka socota hambaliyo isku beddeshay war dadkii tacsiib ku mashquulay ayaa hambali lagu mashquuli marka siyaasaddaas waa hirgashay madaxweyne farmaajo tacsiduu shala bartiisa facebookka soo dhigay dadkii komentiga ka baxsha haddaad akhrin lahayd maanta ma aadan hadasheen aryaadhaha ilmahan ilmaha lagu beddelay kuwii xagga ka yimida wallee ka mid maahin war kulligood anaa aqaano hal xab oo yurub ka yimid kuma jiro midba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan miyaan lagu odhan aryaa waxaan diidayo orodkaba waaye i dheganso baraaryaawesku bedeshe kuwii wax bartay xaybasheed baraaryaawesku bedeshe kuwii wax bartay xaybasheed war kuwii amniga soo bartay derbiyaday fadhiyaan waxna looma dirsado marka dhayidkoodaa dhacay war wasiirkii hore amniga xildhibaan cabdirasaaq wuxuu yidhi qaraxyo kalaa beled ku jira sheekadu intaa kuma eka warnimiyawna mantuumadi niilirogaanbu walma sheegayaanam haddii oo bahang ma indardaaraman war wasiirka amniga islow meeshii qarax ka dhaco waa imaan jire shir jaraa'idna waa ku qaba jire waa soo afjarnana waa odhan jire konton qofood meeshay ku dhimatana afaraa ku dhimatay way odhan jire waana ka tacsiyey jire waana cambaarayn jire cadowga waayahan xataa tacsin lagama hayee saa waxu jiraan amnigiibaa faraha ka bahaye afkiibaa juuqda gabay war wasiirka amnigu ayaantan ciidanka militariga ku mashquulsanaay mushaarkiibaa la waayo afkiibaa juuqda gabay war hadda ka hor cabdikariin guuleed markii la yidhi amniga waad ku fashilantay way iscasilay marka wasiirka amnigu ma cabdikariin guuleeduu ka weji adag yahay war cabdikariinba markuu galmudug wax ka qaban waayo waa iska carsilaye duqa xaafi muxuu meesha u fadhiyaa ma ka weji adag yahay war xaaf wuxuu yidhi ciidanku furimihi ha ku laabtaano sababtoo ah madaxday u caroonayaan dalka ma lehe iyagaa iska leh askarta hal xaboo qurbajoogii kuma jira miyuu ka wadaa aryaadhaha guddoomiyihii hore gobolka banaadir yuusuf madaalaa warramay wuxuu yidhi taliyayaasha saldhigyada in laysku bebeddelo xabbad soo siyaadi maysee dhibku kor ow ka jiraa eeyaan hoos lagu mashquulin dowladdana wuxuu yidhi qorshe abni inay la timaadaan laga rabaa ee ilmo dhidhinna in la isku qasqaso wax xaluhumahaas kama muuqdaanuu yidhi warka madaalo waxaan ku soo xusuusnay nimaa hadda ka hor tarmuus shaaha qaboojiye iyo koobo badan guriga u yiileen mugow koobka shaaha ku shubtee ow kaboomaagaba qaboobow ka naqdaa aasuu yidhaa iga soo beddel koobabka qandho shaah qabooba leh ha qaadaane aasaa dersin koobaba loo keenaa aasow shaahi ka shubtaa haddana weeska barafkii asawiraa iga bedela koobabkan lugaasaa layidhi koobshaha ma qaboojiya mana kululeeya dhibku waxuu ka socdaa tarmuuska iska bedel war aniguna sheekada cabdulla waxaan ku xasuustay cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer dawada lama gaarayo
ha ku dheelin heestu saas maahayna waxay ahayd cudurka kaa gala dhegaha haddii laga gubo cagaha dawada lama gaarayo war saas ma ahane heestaa ku cayaarin haddii dhegta ruux la jaro daloolkuu joogayaa jaleelada geedayaa midhaha laga jalaamsadaa
warbadundeheno malaykoo debelaaw odowkoo dubdow daladaw karsadaw dowli mbahanaaye waldaneeyaw dowli mbahanaaye waldaneeyaw dowli mbahanaaye waryaada laxla shiika saar waa waxaan laab ka galahayne waa midiga lilaahiya inay guurtay libintiiye soomaalay lur baan ugu dhacay talaha loo laab tan haddana haysata tanu warnimayo anugu ayaantan waa yaabay xildhibaanadii qaarkood waxay noqdeen afhayeennada xukuumadda khayre waxaanay ugula yaab badan xildhibaan jeesow iyo xildhibaan warfaa oo guddiga amniga iyo guddiga difaaca ku jira marka nimanku ma wasiirnimay rabaan waa kuwa shaqadii wasiirrada haye warwar ma haysida xildhibaan warfaa wasiirkii dastuurkaoo dhintay kursigiisiibaa bannaan oo uu rabaa jeesowna wasiirka warfaafinta in laga dhiguu rabaa yaa daahir maxamuud geellana intaa la geeyha war daahir maxamuud geelle ayaantan ciidamada militariga ku mashquulsan oo wasiirka gaashaandhiggaa laga dhigaya hahadool waa loo rabaa buda buda kuriigi kaano oo aan ka haaye annagaa wadana erejirya rooga limeriyo dhug iyo dhaay dhuuntoo qoramay noqdeen anigu dhagafaari war wasiirka warfaafinta maanta oo saxaafadda iskugu wacay may eri maxaa eriskana ebadkiiba ma eriyune warwarkaana ka dhex gelinaya dhegaysta intaasaan ku sii koobaya ayaana sii badina aryaadhaha ma afdaboolan dahabay ku dhammaatay war wasiirka warfaafinta somalilan magaciisu waxaa la yidhaha guri barwaaqo laakiin beenay noqoto maanta maxkamadaa la geeyey guri xabsina waa loo wadaa yaa guri barwaaqo ma guri xabsee isu beddesha mugga war buugow qore ayaa lagu haystaa aniga i dhegaysta hal mar waxaan ku dardaarmayaa aniga doodaydu tahay wixii damqadow ka kaca hambadaan daafacnay anna waxaan dhihi lahaa wiilkii isqaadaa mar buu qamandhacoodaye khatar buu dareemaan isiri qaalman rogodkiiye cabdikhaniibe khudbadii waa hakiyey khayre maalmahan war madaxweynihii maraykanka donald trump john makey oo sannad ka hor dhintay buu yidhi nin qaayan uga dara buu ahay kadibna gabadhii john makey baa u jawaabtay waxay tidhi odaga waali waa ku ogeyne mayd cunow buu ku darsaday eebaagokaas waa waalan yahay minow mawdka aakhiranaxa ma haayo war anigu waxaan dhihi lahaa dooxatada qarsoon iyo bahal adig ku dilay iyo aadun lama dugaashado dulucduna waxay tahay ninka cadow difaacee manaxaha u doodow dib baad uga shallaaye dubaaqada taageli waryaa waana daaliseene dadkaanu hadday damiir leeyihiin maalin kasta lama gumadeena nadaaye waryaay
allahaydin badbaadiye
waa hagaag dhegaystayaal aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xubinta kalabaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadado iyo gabagabo u aheed barnaamijka anigoo mahad ayaan ila soo codsiinaya waxaa farsameynayay cabdirashiid cali maxamed tan iyo intaan barnaamijkan mid lacayn aanu ku kulmi doono dhegaystayaal waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo awalkiyo aakhirkiyo qur'aan idilkiisa kore alboqriya alif wax male anniso iyo ancaam oofuu iyo idawaqaca akaan iyo subax isniin